النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفع- ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى أما باب في نزول تحريم الخمر كل عبارة مصنف معها bal waa mahad ilaahi waa adugu suduurtii iyo axaadiistii ugu dambeysay kitaabka muddada inoo soo socday ilaah baana mahad leh subxaanaه wa tacaala kale tarjamaduna de waa taraajimtii shuraaxdee sheekha tarjamadiisii maaho ma odhanayno qaala imaam musanif baab fi nuzuli taxriim اlkhamri fi bayaani nuzuli taxriim اlkhamri wuxuu u baabaysan yahay bal khamrada xarimitaankeedii la xarimay soo degitaankeedii iyo khaasatan marka ay soo degtay ilaahay subxaanaه wa tacaala khamrada xarimay wixii khamre ahaan loo isticmaali jiray ee dadku ay yaqaaneen ee taxriimkaasi shamliyey wixii uu ahaa taas buu baabkeedii yahay wuxuu uhi markaa musanifku raximah اllahu tacaala xadaثana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaثana caliy bn musirin عن أبي حyان عن الشhعبي عن بن عمر أنه qاaل xagga سندku waa dadkii aynu soo aragnay bal أbu حayaanna يحyى بن سعيد بن حayaan baa magaciisu yahay waana nin ثiqo de aynu hore in badan oo kala duwan aan usoo aragne kunyadiisana kuba shuhroobe dee magaciisu a يحyى بن سعيد san sooba ogaanay شhacbina waa imaamkii cاmr بن شhراxيل marka iبن cمر ba wuxuu yihi khadaba uu khudbeeyey cumaru cumar calaa mimbari rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay mimbarkiisii korkii waa waqtigii khilaafadiisii isagoo ku taagan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh mimbarkiisii buu khudbeeyey faxamida allaha ilaahay buu ku xamdiyey wa asnaa calayhi waanu ammaanay qaala wuxuu yihi xamdigii iyo dee sanihii dabadeed ama bacdu alaa waina alkhamra nazala taxriimuha yowma nazala wahiya min khamsati ashyaa bal de amaa bacdu oo loola yimaado dee intiqaal usluub laga guurayo usluub kale loo guurayo ayuu laba yimi waana dee kale usluub asaariibta luqada carabeed kaa mid a axaadiid kala duwana intay kuba timi xataa bukhaari abwaabta jumca ama kitaabu salaad dhexdeeda baab uba dhigto si uu axaadiid majmuuco taasa uguba soo arooriyo dee khudbadaha dhexdooda laba yimaadaa amaa bacdu kolley amaa bacduna gaaliban waxa ka dambeeya dee fa baa gasho halkan fa ilama socoto oo alaa wa ina alkhamra ibn ibnu malika waa shawaahidka tawdiixiisa ama dee kitaabka bukhaari kolley wuxuu leeyahay meelo kala duwan uu kaba hadlayo oo shawaahidu tawdiix cunwaanka lagu madbaceeyey mar nusko aada u shahiir ahayd oo aada u dabdisnayd oo nuskadii yununiye la baxday la aqriyayey oo yunid markaas ayuu isaguna joogay oo wixii ishkaalle uu kaba jawaabaya ama markaa hadday tahayna uu kaba jawaabayay marka ishkaal yimaado dee mar kalena kolley waa taxriirinayay kitaab ahaanna waa laynoogu soo madbuciyey na soo gaadhay markaasaa wuxuu halkan ba yidhaahaa dee waa inay iyadoo inay dee ay jaa-is tahay suurtagalta iyadoo nasriba ay tahay inay dhacdo oo kale kale xaafid ibnu xajar baa ictiraad leh uu leeyahay xadiidku dhowr siyood buu kuba yimi meelo qaarkood amaa bacdu lamay socon meelo qaarkood amaa bacdu fa ina alkhamra oo fadi way laba socotay marka waxaa muuqata xadafkeedan ama goyntu inay tasaruf ruwaadeed ay tahay oo sidaa daraaddeed imaka halkan aan qaacido iyo waxyaalo lagaba binaynahayn wuxuu yihi markaa cumar alaa hooyaay wa ina alkhamra khamradu nazala waa degay taxriimuhaa taxriimkeedii yowma nazala maalintii uu soo degay oo taxriimkeedu waa aayaddii suuratu maa-ida taas buu sheegaya markii taxriimkii go-naa laba xarimay maalinta uu soo degay uu soo degay taxriimkeedu walxaal hiya iyadu khamradu min khamsati ashyaa ay masnuucatun min khamsati ashyaa shan shay laga sameeyo oo ujeeddadu waqtigaas khaasatan reer madiine iyo dee intii kale iyaguba kuba dhoweyd waa khamrada isticmaali jireen ee khamre ahaan ay u isticmaali jireen ee ilaahayna xarimay markii taxriimkaasi uu soo degayna ay ka wada joogsadeen xataa dariiqyada ay kuba daadiyeen wixii markaa gacanta laguba haya ama u yaalay shan shay baa laga samaysanayay waa min alxindati qamadida washaciiri heeda watamri timir iyo wazabiib zabiib iyo walcasali casal shardi maaha inay madiine laga wada helayay xindadu agtooda aad bay uguba yarayd malabkuna uu kaba sii yaraa malabka reer yamaneed baa samaysan jiray si uu dee abu muuseba uu weydiiyey oo bidci bay kuma magacaabi jireen shaciirka iyo waxyaalahaasna agtooda wax macruuf ku ahay laakiin timirta iyaga badnayd saynu hore kitaabuashribo uguba soo maray bal si guud khamradan markaa dee ilaahay xarimay waxa weeyaan iyaguna saxaabadiina ay dee guud ahaan anwaacda in la wada xarimay ay halkan kaba qaateen kuna dhaqmeen shantaa shay ayuu kaba samaysnayd kolley siday culimadu yidhahaan waxay tani radin u tahayba ama dee qolooyinkii iyagu kuba tegay khamro marka la yidhaaho inay ku khaas tahay casiir اlcinab ama alcasiir اlmutakad min alcinab de marka idaa qarya washtad casiirkan laga samaysta cinabka ama zabiibkii markaa uu karo ee uu wax sakhraaminayo taas in luqada khamro laba yidhaaho waxyaalahan kale luqa ahaan aan laguma magacaabahayn taasna qolooyin ay uguba tegeen reer kuufa kaba mid ahaa khamrada wixii cinab laga samaystaana kiisa yar iyo kiisa badanba inuu xaaraam yahay laakiin wixii waxyaalo kale laga samaysto sida nebiidkan timirta oo kale iyo waa qadarka muskirka khamre inaan luqa lagu magacaabayn oo markaas inta iyada wax sakhraaminaysa in laga cabuun baa xaaraame iyadoo waxaan asalkiisu muskiriya haddii qadar kooban lagaba cabo waana reer in badan oo dee reer kuufiya waxyaala ay isticmaaleen qowlkoodna aha inaan dee taasi aanay taxriim ahayne laakiin saxaabadii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markii taxriimku soo degayna waxay isticmaalayeen waxyaalahan buu ahaa waxay wadooyinka ku daadiyeen ay ka joogsadeenna tan buu ahaa cumar ibn khadaabna bi dee saxaabadii oo wada joogto oo halkaas ayuu umuurahani inay khamro wada yihiin sheegay waana daabit buu raaciyey cumar ibn khadaab oo wuxuu hi walkhamru khamradu ma khamra caqla wixii la doonaha laga sameeye waa wixii caqliga doori doowla maa qada alcaqla wey caqliga wixii daboola qariye ee garashadii iyo idraagii ka kaxeeya ama khamra alcaql oo dee min almukhaalada dheeha dexgale dee idraagiisi wixii sii bedela kaas baa khamraa marka wax kasta oo caqligii bedelaya garashadii bedelaysa inagoon eegin maxaa laga sameeyey khamray noqonaysa lafdiguna dee khamradiina waa mukhaamaradan ama takhmiirkan ay caqligii doorinaysa qarinaysa ay bedelayso tan baaba loo yihi bal taaba wayagun walkhamru maa khamara alcaql bal markaa qaybtan hore xadiidka kolley dee kitaab ashriba iya baynu kuba soo maray arrinkuna waxa weeyaan un waa jaanibkaa radinteed xadiidkana walow aanu imaka rasuulka ilaahay uba tiirin salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laakiin aimmadii dee kutubta masaaniida iyo keyrkood ba lahaa xadiid marfuuc ahaan bay usoo saareenoo waayo waa saxaabi ka warramaya aayad qur'aana oo soo degtay wixii bal waqtiga ay soo degtay camalkeeda ama sabab nuzuulkeeda uu ahaaba taas markay uu tafsiirka ama arrinka saxaabiga ku tacalluqsayo sabanusal wax ku tacalluqsan uu isaguuba joogayna waa waxa rasuulka ilaahay waqtigiisii dhacay oo markaa xadiid marfuucin buu noqonaya saxaabadna iyagoo mutawaafir ah wada jooga ayuu hadalkan yidhi oo khamradu inay waxaas oo dhan kaba kooban tahay wa halaathatu ashyaa waa cumar hadalkiisii radia allahu canhu saddex shay wadidtu waxaan jeclaaday aan ku tamaniyey ayuhannaasu dadow ana rasuul اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay kaana inuu ahaa cahida wa awsa wey mid dardaarmay ilayna annaga dee waa arin iyaga goynayo khilaafaanu kaba imanayna o nasa fiiha ashyaadaa saddexdaa dhexdooda lafdiga inoo dambeeya ee dariiqa dambe kuba iman doona ayaa wuxuu ahaa kaana cahida ilayna fiihina cahda nantahi ilayh macnaa inuu noo dardaarmo cahdi iyo dee wuxuu noo caddeeyo aanu ku joogsanoon la dhaafin oo dee nas ah cad oonay cidi ijtihaad iyo waxyaalahaas la ijtihaada aanu dee isaga maciisa imanayn la ijtihaada maca nas bal markaa wuxuu leeyahy saddex arrimood oo isaga agtiisa barhkood dee ishkaal ayaaba agtiisa aanay caddayn ijtihaadna ay uba khuduucayeen oo laigu ijtihaadi karayey dee ijtihaadkiina walow ruuxii dee mujtahidha ee ijtihaadka shuruuddiisiina dhamaystay ijtihaadkiisani e ama laba ajri uu helaya ama ajrigo kolley markaas hadduu xataa khada yahay ajri meeshii yaallo laakiin de haddana xukumkii kan naskuna isaga khada kuma sugna khada buu isna halis u yahay in khada kuba yimaada yaanu kuba dambaabinbe tan buu deeta u jeclaystay in nas jiro rasuulka ilaahay xaggiisa caddayn ah aan la dhaafin oon loo baahana ijtihaad saddexdna muxuu yihi aljaddu wahiya aljaddu awowgii awowgii wey kolley awowgana wuxuu uga jeedaa waa miiraadkiisa iyo dhaxalkiisa dee in markaa isagoo in waxa weeye in sudus iyo marka uu qaadanayay rasuulka ilaah waqtigiisiba way dhacday laakiin halkan waxa weeya marka awow iyo walaalo ay meeshii dhaxalkii ay ku kulmaan awowgu miyuu xijaabayaa walaalahan oo abwataruu noqonaya mise walaalihiibuu wax la qaybsanayaa waa masale aan waqtigii rasuulka ilaahay dhicin saxaabada waqtigoodii dhacay xataa cumar radia allahu canhu naftiisu xakama fiiha qadaaya mukhtalifa qadaayo kala duwan ayuu ku xukumay masalada waa arrinkanna saxaabaduna dee bal waxaa la arkaa laba fariiqoo waaweynba inay ahaayeen qadaayooyinkaasna ay badan yihiin dee ijtihaadaadkood nas may hayne midba waxbuu ijtihaad mid kuma shabaha geed laantii oo kale mid saaqiyad biyo kale kaba soo baxday kuma shaba midba waxbe laakiin fariiq wuxuu ahaaba iyagoo u arkay aabba inuu yahay xukumkii aabbaana leeyahay dee aabba meeshii ma joogo saa daraaddeed dadkii maydkan ay walaalo ahaayeen aanay waxba la wadaagsanayn isagao xoolii wada qaadanayo kolley dad kala duwan oo abubakar iyo ay kaba mid ahayn waa qowlkood cumarna markii hore qowlkiisu kaas buu ahaa iyo dee kuwa uu arkay khaasatan dee in maydkii isagana aabbaa soo xidhiidhiye kuwana dee aabbihun baaba xidhiidhiye walaala inay dee bal kayfiyaadkay ku kala dhexlayaan dee qaybaba haba yeelatee laakiin wixii la wadaagsanayo oo kale waana si marha markii dambe cumar naara ayuusa walow qadaayo mukhtalifa uu isaga kuba xukumay saxaabo kala duwanna qowlkooda ay ahayd dee fuqahaduna taasay u qaybsameen oo fuqahadii dambena kolley labadaa dariiq bay kala marin in kuwa le wuu xijaabaya iyo kuwa ma xijaabayo haddaba tii buu lahaa in rasuulka ilaahay noo caddeeyo waxaan ijtihaad aan kaga maarano oo de waxa weeyaan inuu noo caddeeyo taas baan ku tamaniyey walkalaalatu kalaaladii kalaaladiina iyadna waa ersigeedii oo kalaaladna agarkoodu ta yidhaahaan waa man de markay noqoto ruuxii dhintay man laa walada lahu walaa waalid taas baa agarkoodu yahay de markaas waa ruuxii aan waalidna waalidkiina dhex lahayn waladkiina dhex lahayn dadkan dee lafdiga kalaalada hadday leeyihin min alikliil ikliilkuna waxyaalihii boqoradiyo ama madaxay kuba duuban jireen taajkii ay qaadan jireen oo madaxiibuu hareereynaya marka waa dad hareerihiisa ah ayaa dhaxalkii yeeshay xoolihiisii yeeshay kuwaasoo farciina ma joogo awlaadii dee waalidkiina mama joogo taas bay agarkoodu yidhaahda waana jiraan dee qolooyin waa halkan dee khilaafkuye in le aan shardi ka dhigin waalidka oo ciddii aan awlaad lahaynuun waalidka xataa iyaduu joogo aan shardi kaba dhigin marka magacan lagu idlaaqayo waalidka maqnaashihiisa bal umuuro kalaaladana inuu noo caddeeyo rasuulka ilaahay sida kalaalada rasuulka ilaahay u weydiiyey waa ku celceliyey bal rasuulka ilaahay markii dambe intuu cumar wuxuu ku yidhiba alaa takfika aayat sayf miyaanay ku filayn waanu dee suurooyinka qaar baan u caddaan aayadii waktigii xagaaga soo degtay waa aayadan suuratnise uguma dambaysa taasi miyaanay kugu filayn cumarow oo dee bal matalan dadka walaalaha iyo dhexalkoodiiyo taa kaba hadlaysay bal haddaba kalaaladana in noo caddeeyo arrinka saddexaadna waa abwaabun abwaab min abwaab riba ribada abwaabteeda kaba mid ah ribadii kale ribadan riba nasia la yidhaah asxaabtuna way isku wada waafaqsanaayeen taxriimkeedna uu caddaa waana isku wada waafaqsanaayeen laakiin dee waa ribadan riba alfadl la yidhaah ashyaa mansuusaa ma jirtay ashyaadaas dee kolley cilaa bay lahaayeen ma ciladii bay ku koobnaanayaanoo iyaga un iyagun bay kuma koobantao ciladii lama eegayo ma wixii ciladooda leh ayaa la raacinayaa oo kale waa umuure iyadna ijtihaadan hadday tahay cilada lasoo bixitaankeedii waa dariiq duruqdii ijtihaadka kamida lagula soo baxay haddana ilxaaq wixii la raacinayay waa dariiq ijtihaad marka waa umuuraha mala riba alfadli iyo wixii kuba tacalluqsan taas buu isagu sheegaye maaha ribadan kale ee dee caddayn xukumkeedu riba nasi amayn marka isagaba naftiisu cibaaradan uu ka cabira waa abwaab min abwaab riba waxaa meesha caddayn dee umuuro u cad baa jiray aan labsi kaga jirin oo ribada kaba mida abwaabteedii laakiin abwaab iyaduna aan caddayn isaga agtiisa marka la eego labsi kuba jiro waana dee bal haddaan eegna ashyaadii dee lixda ahayd ee naska kuba yimiba markay noqoto haddii la idhaaho dee kolley waa wax cilo leh oo kolley waxaan keenay taxriimkan laakiin ciladii maxay tahay istikhraajka cilada waa tan ay takhriij almanaad kaba cabiraan ijtihaadaadka culimmadu waa iskuba khilaafeen oo ay ku kala duwan yihiin marka dee kuwa qaarkoodna waa kuwa daahiriyada iyo intan un kuba koobay haddaba taas jaanibkaas buu lahaa oo abwaab abwaabta ribada ka mida iyo kalaaliya awow inuu rasuulka ilaahay noo caddeeyo oo wax cadoonu raacnoon ijtihaad markaa meeshaba uu iman aan la khilaafi karin inuu nagaga tago ayaan ku tamaniyey buuhi طريق بين واحد حديث كوح المسلم وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس قال حدثنا أبو حيان عن الشعبي عن ابن عمر قال أنه قال كلي أبو حيان يو أنت كدم بيسا تمركي هرب وينوغ بصمنيت اللبدا الشيخ هراء يا اللبا كليما دينو أبو كريب ومركي هراء شيخ مسلم أهين ومحمد بن العلاء لهين لحنا شيخ أمهات كليبا الشيخ بو وديا مسقال شيخ كل ما ننكم يدويه iyo ibnu idriis imaamkii cabdullahi ibnu idriis labadaas baa meesha yimi abuxayaan laakiin waa hal dariiqa horena uu ku sugnaa kana waa inooguba sugan yahay wuxuu ihi ibnu cumar qaala samictu cumara bna alkhadaabi baan maqlay calaa mimbari rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay mimbarkiisii korkiisa oo kuba sugan yaquulu xaaluu ku qowlayo ama bacd ayuha nnaasu fainahu nazla waa soo degay taxriimu اlkhamri khamrada taxriimkeed walxaal hiya khamradu min khamsatin ay dee masnuucat min khamsatin iyadoo shan shay laga sameeyo ayaa khamrada taxriimkeedu soo degay macnaa waqtigaa uu soo degay waa wixii jiray khamro laga samayn jiray waxa ay kuba sakhraamayaan shantiina waa min alcinabi cinab wاtamri timir wاlcasali malab wاlxindati qamadi iyo shaciir laftigii hore azabiib bu ahay makana alcinab waa isla miduno dee midna waa markan cinab hadhow marka marxalo labaadunbu zabiibku noqonaya walkhamru khamrigu ma khamar alcaql khamri maxaa la yidhaha waa daabit cumar bn اlkhadaab radia allahu tacaala canhu bal maala wixii khamro lagu idlaaqaya ama khamro ahayde taxriimkana qeyb kaba ahayd uu ku sheegayo wuxu uhi khamra wixii caqli daboola ruuxa caqligiisa waxaan daboolaye garashadii iyo idraagii ka kaxaynayaaba khamro weeye marka waa wixii xaaraamtaa xadkiina wuu kaba imanaya baltaabo ee kuma koobna uun ashyaada qaarkood wixii laga samaysto un khamradu kuma koobna wahalaaثun ay wahalaaثu umuuri way saddex arin ayuha nnaasu wadidtu waxaan ku tamaniyay ana rasuul اllahi salى اllahu عalayhi wasalam kaana inuu ahaa ahida ilayna fiihina waa kuwa manaa ahida ilayna halkan waa awsa ilayna wey waa noo dardaarma oo dee ahdi iyo wasiyo ama iyo caddayn uu isaga xaggiisa kaba timo uu nooga tegay ay jirto oo markaa ijtihaad lagagaba maarmo fiihina cahdan cahdi inuu noo dardaarmo nantahiilehi aan isaga ku joogsano oo naan dhaafin ijtihaad iyo bal markaa umuur kale aan lagu dhaafin taas baan kuba tamaniyey aljaddu wاlkalaalatu waa abwaabu min abwaabi الrima waa xadiidkan abwaabu min abwaabi الriba waa xadiidkaa soo sharaxnay وxadثna abubكر بن أbي شhaybة qال xadثna iسmاعيل بن عlyة xا وxadثna اسحاq بن إبراhيم qال أخbarna عيسى بن يuنس kilahma عن أbي حyاn kale waa xadيidka duruqdiisii un abubكر markii horeba cabdاللahi بن محamed waa inoogu jiray san hore usoo sheegnayna shakيda mslim kitaabkan kaga wariyo oo badan waa ninka رqم waaxid أxaadiiث markay noqoto kitaabkan waa kun iyo dhowr boqol oo xadيiث sar ibn xarbi baa ninka labaad ah ee isagoo kun iyo shan boqol meelood oo kitaabka ka mida oo kusoo aroora sheekhadiisa waa ninka ugu badan marka la eego muslim ninka labaadna zuhair ibn xarbi weeye ismaaciil ibn curayu isagu kaba warinaya marka sanadkii kalu ku noqday waxadana isxaaq ibnu ibrahima qaal akhbarana ciise bnu yunusa kilahuma kilahumada wuxuu wadaa waa ismaaciil ibnu curaya iyo ciise bnu yunus can abi xayaan labadooduba abi xayaan bay kaba wariyeen bihada isnaadi waa isnaadkii horeynu imika kaba soo baxnay waa abu xayaan can shacbi can ibni cumar can cumar buu ahaa bimili xadiiihima damiirkan imika kilaahuma waxaan u celinay ismaaciil iyo ciise ama bimili xadiiihima waa labadiina kaba horeeye labadu waxay ahaayeen midi waa cali ibnu musir oo sanadkii koobaad midna waa cabdullaahi ibnu idriis oo sanadkii labaada labadaas abu xayaan kaba warinayay imakana laba kale xadiidkii abu xayaan kaba warinaya haddaba raggii hore labada ahaa xadiidkoodii oo kale ayay labadana kaba wariyeen kolley ciise bnu yunus iyo cabdullahi bnu idriisna habeen dhaweyd baaban soo haynay qiso dee markaad tilmaamaysa manaaqibtoodiiyo wanaagoodiio imaam nawowi kitaabkiisa tahdiib alasmaa waluqaat uu kuba soo naqliyey juskiisa dambe markuu ciise bnu yunus tarjamaynayo cabdullahi bnu idriis tarjamo kuma le lakiin labadoodu soo qaaday way noo dhoweydba taasi haddaba kilaahumaa can abi xayaan bihada isnaadi bimili xadiiihima غayra ana bna culayata fii xadiiثi ina culaya fii xadiiثi ay qaala fii xadiiثihi wuxuu xadiidkiisa ku yihi anaa riwaayat alcinabi kama qaala ibnu idriis وفي xadيiث عيsى الزبيبي كamا qال iبن msr marka waa احتiyaaطkii iyo iطqاankii mslim ee badnaa markii hore cali بن msr riwaayadiisa waxaan soo aragnay inuu yihi wahiya min خaمسaةi أشhyاء min الxindaةi والشhacيir والتمr والزبيب cali بن msr can abi xayaan taas bay ahayd marka la eego cabd للahi بن idriisna riwaayadiisu maxay ahayd wahiya min خaمسaةi min الcinabi oo halkii zabiib bedelkeeda waa intaasun laakiin de waa shay keliya uno waa labadiisa marxale marka labadan sheekee dambe iyaguna abuxayaan kama wariyeyna labadii bay kala mareen ibnu culaya riwaayadiisu waa min alcinab marka la eego ciise bnu yunus riwaayadiisuna waa min azabiib dee sabiib iyo cinabna waa shay keliya una waa geed keliya un bay yihiin de bal markaasta haddaba shantaasaa laga samaysanaya tiro soo kordhaysaa ma jirto ee sheekha alfaadihii inay xadiidka intiisii keli xaaleeya uu yihi bimili xadiisihima lafdigii kale muu soo naqlin wixii furuuq ee koobnaaye uba dhexeeyey ayuu sheekhu inoo soo dhigtay radia allahu canhu baabun fii qowlihi tacaala waa baabkii ugu dambeeyey kitaabka iyo xadiidkii ugu dambeeyey bxamd الlahi taعaalى baabun waa fii maala sababi نuزuli qowlihi taعaalى haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim ilaahay qowlkiisii uu yihi haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim bal ciddii ay kuba soo degtay taas buu baabkeedii yahay aayadda waxaan laqbeyn doonaa markaan xadiidka gaadhno wuxuu yihi markaa mslim xdثna cمر بن زurاaرة qال xadثna هشhaيم عن أbي hاشhiم عن أbي مجلز عن qays بن عباad qال أنه qاaل سمعت أbا dr يqسم qسما إن hdاn bal xagga sندka hushaym waa hushaym بن bشhيr waa imaamkii شhahيirka ahaa abumijls abu mijlsna laaحq بن xumayd o de waynu soo aragno kitaabkaynu marar kusoo aragnay kunyadiisa iyo magaciisa baa loo yaqaan qays ibnu cubaadna waa inoo horeeya oo nin mukhadrabo waqtigii cumar madiine yimi laakiin waqtigii rasuulka ilaahay nin roobba ahaayo dee taabiciinta raggii ugu waaweynaa kaba mida ee waxaa jira maanta abu hashim hore umaynaan soo arag waana xadiidkii ugu dambeeyuu kitaabka kagaba sugan yahay kuyadiisan iyo nisbe uu leeyo arumaaniyi baa loo yaqaan kale rumaankana waxay leeyihin meel qasru rumaan malaa guri laba ahaayo waasidkuba yaalay bay nisbadu tee reer ma aha arumaaniya waa rumaankii oo si uu yidhaah mizi kaana yanzilu qasra rumaan magaciisa yaxya bnu dinaar baa la yidhaah inuu yaxya iyo khilaaf ma taagna laakiin abihi dinaar waa la yihi ibn اlaswad waa la yihi ibnu abi laswad iyo naaficintaba ee magaciisa yaxya la yidhaah kuyadiisu waa abu hashim waana taas waana nin iqo ah oo lagu kalsoon yahay kutubta lixda ana dhammaan riwaayo ku leeya laakiin kitaabkeenan muslim buu halkan keliya kaga sugan yahay xadiidkanun buu ku leeyahay wax kale kuma laha xagga marka la eego dabaqadiisa xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriib waxaa dhacay inuu yihi waa qolada lixaad ee ruwaada istilaaxiisa qolada lixaadna waa dad dee dadkii taabiciinta ugu dambeeyey isku waqti ahaayeen saxaabo nolol kusoo gaadhay laakiin axad saxaabo u arkay aanu jirin ficlan waa atbaacu taabiciintii laakiin kitaabkiisa tahdiibu tahdiib iyo asalkiisa tahdiibulkamaal ba waxaa ku sugan anas inuu arkay yaanu riwaayo u lahaanin waayo wax riwaayo kama warin inuu arkay haddii markaa taa la yidhah waa taabici oo waxaa lagu tirinaya taabiciintii ayaa laguba tirinaya laakiin xaafid baa labadiisa hadal waa kala duwan yihiin bal waxaan ictimaadsanaynaa dee anas aragtidiisa saa tahdiibulkamaal iyo tahdiibu tahdiibba kuba sugan marka waxaan leenahay waa nin taabiciya weeye iyaanu riwaayo taabiciin saxaabo kuba lahaanin be arag anas buu arkay acmashba waa sidaa marka haddii aan taa nidhaahno abu hashim iyo abu mijlis iyo qays ibnu cubaad waa saddex taabici baa sanadka ku wada sugan taas kuba sugan bal de inuu taabici yahay oo kale waa sida xaafid ibnu xajar tilmiidkiisii waa imaamkii sakhaawi kitaab uu leeyahay oo kitaabkan uu ku khatimay maanaa kale waa kutubaan ka yar warrami doono kelimadaydaa taa noqon doonta oo lagu magacaabo gunyat lmuxtaaj oo de ina soo gaadhay oo madbacaysan oo kitaabka muslim khatmigiisa waa khatmigiisa ayaa dee markuu xadiidkan iyo fawaa'idiisa iyo umuurihiisa xadiidkan uu guud ahaan u kaba hadlay wixii kale waa dee sheekha iyo istilaaxiisa iyo taariikhdiisa iyo kitaabka iyo waxyaalo badan buu kagaba hadlay ee wuxuu yidhaahn isagoo taa inuu dee araggan anas iyo inuu macduudun min ataabiciin taas waa cibaaradiisi waana dee ta imakaa cibaarada markaa taqriibu tahdiib dhacday oo cibaaro laga ronya ama dee kolley nadar baa kuba sugan waayo xaafid maxajarba kalaamkiisa kala ka duwan bal markaa waxaan lenahy waa nin taabiciya kitaabkeennana riwaayadaa ku leh markaa qays ibnu cubaad baa wuxuu yihi qaala samictu abadarin abadar baad maqlay yuqsimu xaal uu dhaaranayo qasaman waa abu dari difaari dhaar isagoo kuba dhaaranayo wuxuu ku dhaaranayey dee waxa weeye yuqsimu qasaman ina calaa waay waa ina haadani khasmaani اkhtasamuu fii rabbihim inadaa horun bay inahaadan dambe adkaynaysaaye aayaddaasi nazalat inay soo degtay fi ladiina kuwii barazuu soo baxay ee u soo baxay dee dagaal iyo mubaaraso yowma bedrin maalintii beder oo waxa weeyaan ilahi wuxuu uhi haadani khasmaani haadani waa labadan fariiq waa khasmaani waa kuwa iyagu doodaya oo kale khasmiguna asalkiisa hore ee master buu yahayba markaa saa daraaddeed waxa badan inaan la jamcin oon la tasniyayn oo la tadkiiriyo un hal ataaka naba lkhasmi bo sida suuratu bal maala noogba timin waxa weeyaan suuradda insood laakiin halkan waa tan la jamciyo dee asalkunba ahaaye waana la jamciya la tasniya waa la tasniyey baan leeyahay marka kuwani waa laba fariiqoo ah dee doodaya maxay ku doodeen اkhtasamuu way doodeenoo fii rabbihim waa fii diini rabbihim rabbigood diintiisii ayay kuba doodayaan kuwa dadkii muslimiinta ahaa oo dee waxa weeyaan waa kuwan oo litakuna kalimat اllahi iyo alculyaa bay usoo baxeene u dagaalamayaan kuwana waa kuwii gaalada ahaa oo iyagu waxay doonayaanba dee diintii iyo say uga hortegi lahaayeenba ama shaydaan dariiqii iyo say markaa ay u xoogeyn lahaayeen daba waa laba fariiqo iyagu ku doodayaba fi de markii dambe nasrigiiyo qalabadiina dadkii iyagu muslimiintaabaa helay bal haddaba aayaddan buu leeyahay oo dee kutubu tafsiir marka la eego tani mid kamida yahay in kuwa ay ka dhigaan waa fariiq dee waa ku musadiq iyo ku mukadiba kuwa lagaba hadlayay kuwa ay ka dhigaan dadkii ahlu kitaabka ahaa oo dee lahaa diinta iyada iyo kitaabka iyaga kiina ka horeeyo annagaa idinka mudan iyo muslimiintii oo lahaa kitaabka iyagaba kaa muhayminkaa dee kutubtana kii khatimayo kayagaa mudan bal maalan waxyaalo kalo aqwaala oo dee lafdiga cumuum lafdigu uu iska shamlinaya waana sida uu doortay ibnu jariire imaka halkan muxuu kuba dhaaranayay cid ay kuba soo degtay lafdigu hadduu doono macnuhu intaa kaba caamsanaadee inahaa nazalat aayaddani way soo degtay fi ladiina kuwii shanigoodii bay kusoo degtay barazuu baxay mubaaraso iyo muqaatalo yowma bedrin waa kuweena وهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة wuxuu leeyahay laba فريiqee doodaya ku doodaya dee markaa في diini رabهم taas waaba saddex لحda nin ee reer cabdimanaaf wada ahaa qraiشh bay wada ahaayeen cabdimanaafna way wada ahaayeen maalintii beder markii la isu soo baxee labadii ciidan ay iska hor yimaadeen adigu hagaag dee ay markaa timi weli aan dagaalkii dee laisdhexgelayay ee dee musaayafadii aanay bilaabmin ayaa saddex nin oo dee iskurgoysta waa cutbe iyo shayba walaalo ahaa iyo inankood iyo cutbe inankiisii weliid baa soo baxay iyagoo usoo baxayba mubaaraso iyo inay cidi usoo baxdo markii hore saddex ansaare oo laba markaas iyo ayaa saddex ansaara uga baxay iyagii markay weydiiyeen bay dhaheen dad noo dhigma atfaaun kiraam ayaatin laakiin ilmadeerada ayaan doonaynaa rasuulka ilaahay baa saaray saddexdan buu saaray saddexdoodii kolley imaka markaan eegno inta badan riwaayaatku waxay kuba yimaadeen cali iyo weliid inay labadii isqaabilay ahaayeen xamse iyo cutbana ay iyaguna isqaabileen cubaydat bn اxaariث iyo shaybana isqaabileen way jirtaa riwaayo kaasna abi dawud oo kaleo in yar isbedel jiro sanad ahaana malaa taas sirada kaba xoog badan lakiin waxay leeyihin waana ta ansabkaa bal taasba wey calaa kuli xaalin dee saddexdoodii baa iska hortegay labadii fariiqee kalena waa la isku eegayaa markay noqoto xamse iyo cali markiiba way dileen labadii ay u baxeen oo bal cutbe iyo weliid cali iyo weliidna way isku dhow yihiinba labadan kale waa odayaal cubaydat bn اxaariث iyo ninkii uu baxay bal shayba hadduu noqday hadduu cutbaba noqdona laba darbay isdhaafsadeen oo صaxaabigan cubaydat bn اxaariث waxaa jiribka ayaa seefti kagaba dhacday mid kastaba kolley nabar weyn baa gaadhay waxaa markaa yimi oo cali iyo xamza dee ninkii kalena dilay isagiina qaaday isagu markii dambe lalaabmay ayaama dabadeed safra meesha la yidhaha iyadoo la marayo la noqdo madiine lagu noqday ayuu saxaabigan cubayt bnu اxaarث uu kuba dhintay cubayt bnu xaarثna kole waa in cubayt bnu xaarث ibn اmuطalib ibn cabdimanaaf weeye marka intooduba cabdimanaaf bay isugu imanayaano dee xamsiya calina waa reer cabdimuطalib ama waxa weeya dee ibn hashim ibn cabdimanaaf cubayt ibn xaarثna waa ina muطalib ibn cabdimanaaf weeye oo xaarثkan baa ina muطaliba way dhacdaa kutubta kale waa akhtaa yar dhacdo kutub kala duwan inay dee la arko oo cubaydat bn اxaariث ibn cabdilmuطalib ay dhacdo bal laba sharaxoo mandiqadeena oo kitaabka labadiisa sharaxaan bal kuwa ugu waaweynaba sharaxyada imika jira waa labadan sheekhe waxa weeyaan xafidahum اllah labadoodaba muxameda laba yidhaaho sheekha oroma iyo sheekha reer walo labadan sharaxe midna alkowkab اlwahaaj la yidhaho midna albaxr muxiid oo dee midna shan iyo afartan iyo midna lix iyo labaatan yahay waana laba kitaab oo dhan ben labadoodaba halkan waxaa dhacay cabidadu ibn cabidatu ibn xaarث ibn cabdilmuطalib holow mar dambe hadalku uu ka dunaa taase bal waxaan leenaha waa akhdaada madbaciga hawn dee kuwo kalena way dhacdaaye ee xaarikani waa ina muطalibe ina cabdimuطalib maaha muطalibkuna waa ina cabdimanaaf marka muطalib iyo hashim baa walaala ahaa dee cabdimuطalibna muطalib adeer bu ahaa bal waxaaba la yidhaha waxaan cabdimuطalib loo yihi magaciisu shaybat اlxamdi buu ahaaye waa adeerkii oo isagoo dee adeerkii madiine kasoo qaaday isagoo yaroo ayuu markii uu soo gelayay baa loo qaatayba addoonkii inuu yahay markuu madiine kaba keenay aabihiina uu halkaa hashim kuba dhintay ayo dee inankana halkaa uu joogo uu soo qaado sidan baaba cabdimuطalib loo yihi bal waxaan lena waa cubaydat bn اxaariث ibn muطalib ibn cabdimanaaf weeye haddaba qoladan kalena waa reer cabdishams ibn cabdimanaaf saddexdan qoyskan haddaba kuwaas bay kusoo degtay aayadani bal dee waa ta aan leenahay kolkol macno ka acamsanna kutub kala duwan way ku sugan tahay ibnu jariirna waa doortaaye bal sababtii tan bay heda waanu ku dhaaranay xadaثna abubakr ibn abi shaybata qaala xadaثna wakiicun xa وxadaثna mحamed بن muثنى qal xadaثna cabdالرحman cabdiلرaحmanna waa ina mahdisan garanayno جamيعا can سufyaan markaa wakiic iبn الjaraح iyo cabdiلرaحmaan iبn mahdi labadooduba sufyaan bay ka warinayaan labadaa sheekna kol haday sufyaan iطlaaqaan waa sufyaan الthawri un ina cuyeyne ma aha can abi hashimi can abi mijlasi can qays بn cubaadi qaala samictu abا dri yuqsim waa san dari xadiidki lanazlt hadani khصmaani way soo degtay ayo waa kuwa fi ladina tabaarazu yoma badrin waa bimili xadiidi hushaymin xadiidkii hushaym uu abu hashim kaba wariyey mid laba mida ayuu sufyaana abu hashim kaba wariyey waa kaaba weyn bal waa xadiidkii inoogu dambeeyey kolle xadiidkana imaamkii weynaaye daaraquni baa kalaam buu ku leeyahy axaadiidii uu intiqaadka iyo wax ka sheega uu laba yimi ayuu kaba mid yahay oo kolley intiqaadkiisna wuxuu ahaaba xadiidkan bukhaariya muslim kan hore way noo wariyeen kolley marka waxaa halkan inooguba sugan inuu dee abu dar qays ibnu cubaad abu dar kaba warinaya isagoo taa kuba dhaaranaya waxaa kaloo iyadna riwaayo kuba timi dee bukhaari iyo kitaabkiisa dhacay inuu iyadoo dariiq kale uu kuba warinaya qays ibnu cubaad uu yidhi uun isagoon abu dar sheegin qoladana sheegay wa fiihim nazalat اlaaya waana nin taabiciya aayaddu iyaga kuba soo degto qays ma dhaafin waxaa kaloo lafdi mucallaqa uu kuba wariyay abu mijlis oo isaguna isagoon cid kale sii dhaafin yidhiba qoladan ay kuba soo degto tiibuuba arkay waxa weeyaan inay idiraab tahay waxaa kaloo dee jiray inuu cali bn abi aalib qays kaba wariyay ibnu cubaad isagoo yihi ana awalu man yajthu lilkhusuuma cidda ugu horeysa u fadhiisanaysa khusuumo ilaahay hortii anigaba weeyaanu tan soo qaaday bal markaa taase laakiin sidan imaam nahowi iyo de kale xaafidi ay yidhaaheen arrintaas xadiidka dacfigiisa ma tilmaamayso qays abu dar waa kaba maqlay san imaka halkan inooguma sugan in ka midana cali buu kaba maqlay marka xaggaa inuu qays isaga uun kol aanu dee xadiidkuu sheegay ama abumijlisna waxay kuba xambaarantay waana arrin soo noqnoqotay kolkol dee ninkii caalimka marka iyadoo wax la weydiiyey kol xadiid madmuunkii iyo si xadiidku keenayo kuba fatwooda isagoon xadiidka sanadkiisii sheegin oo fatwo uba jeeda mar kale oo xadiidkii uu doonayo riwaayana xadiidkii markaa marka horeba uu madmuunkiisa kuba fatwooday ayuu sanadkiisii sheegaayo uu kor yeelaa marka arrinku markaa ma aha waktigaasi iyo labadooda in layskuba cilaynayo taasi way dhacdaa iyadoo ruuxi aanu xadiidkiiba sheegayne wixii la weydiiye inuu kaba fatwoonayo laakiin madmuunkii xadiidkii uu wariyey uu kuba fatwoodo awqaadda qaarkeedna uu sanadkiiyo xadiidkii sheego markaa taasi cilo ma noqonaysa xadiidka laguma cileeyo waa si aimadaas yidhaaheenba weya adigu waa ilaahay xamdigii alxamdu lilahi aladi hadana lihada wama kuna linahtadiya lowlaa an hadana allah alxamdu lilahi aladi binicmatihi tatimu الصaalixaat bal kolley in yaro kelimaan yar yeelanayaa kooban de culimo badanna wayna laba joogtahay oo bal iyagana wixii kelimaada ciddii bal yar odhanaysa waan siin doonaa tanlaybn horta bal kitaabkani waa kitaab dee muddo iska soo socday waa kitaab shaqaale anigii waa saasa dadku waa saa waktigii la haystaaba iskaba koobano bacdalcishaay waxaa nagu xambaarayba dee wakti ka horeeya oo dhici karta inaan la isba haleelin oo ruuxu aan umakansan inta uu soo socday haddaan eegno waa dulqacda sideed iyo tobankeedii markaan afar fas cashar oo yar muxaadaraad ahaayoon cunwaan ugaba dhignay almadkhali ilaa saxiixi muslim oo iyaguna duuban afartaa markaan ka reebinay casharkii ugu horreeyey muqadimada la bilaabay sideed iyo tobankii dulqacda kun iyo afar boqol iyo labayo soddonkii hijirada ayay ahayd dacaawna waa taa muxaram aan joognay toddobiyo soddonkii intaa waxaa soo galay xagaayadii oo kolkol dhowr bilood dee qaata sanad kastaba xaji waa soo galay xanuunadaa soo galay siyaalo kale uba baaqday oo bal markaa taas weyaan caawana kitaabkii wuxuu ku joogsaday dee bal intan khaatimada un mooyaane dee markaan intana ku darno waa shan boqol iyo afar dersi waa shan boqol iyo afar fadhi waa shan boqol iyo afar dersi ayay tahay markaa caawa khaatimadan kuba darno kolley waa qadarkaas intii uu socday alxamdulilahna walow aada iyo aad uguba mahadsan yahay ismaaciil saleymaan intaas waa wada duubay kaa dadkaa dabadeed oo dee inta inta yaree dambe mooye xataa dabad way wada yaalaan casharaduna oo dad badeedba way kuwa intifaacin ilahay waa kuba anfaceen waa dee isaga juhdigiisii hadday tahay aaladiisa iyo shaqadiisa iyo isagoo shaqaalo haddana aan habeenna kaba habsaamino kolley ilah waan kaa baryanaa inuu dee dadkaa kuba intifaacay isagiina miisaanka xasanaadkiisa u kuba daro bal taaba weeye horta kitaabku kaa weeye intaasuu socday ee waa muddo intaa waa ka yaraan kara ilahay xamdigii imaka waxaan joognaa dee markaan taarikhdan kala eegno dee sanadba ama wax ku dhow bays yar dhaafayaane waa taan shan iyo toban joognay labaatan sanadood ka hor waa shan iyo sagaashankii ayaan san oo kale aan kitaabkan oo muslim uu ku khatimnay halkan markaa muddadu waa shan habeen buu ahaa way ka yar koobnayd oo saddex sanadood iyo waxbuu dee iyadaba xagaadan waan joojinaya waktigaa rabadaan ku dhex jirtay waktigan wax la dhigto rabadaanna ay kuwa biireyse lakiin waxaan leeyahay labaatan sanadood dabadood ayaa ilaahay subxaana watacaala mar labaad masjidkan dee uu inoogu dhib yareeyaba kitaabka inaan duubno marka kolley wax kale ma odhanayo ilaah baa dee mahadle ilaahay baanan ugu xamdiyeynaa ilaah baan kaa baryaynaa inuu bal waxa weeye hadday tahay ruuxii muqriga ahaa iyo saamicii ama waasida ha noqoto ama dee mubaashirba haba noqotee iyo dadkaba inu ku wada anfaco ilaahayna uu kaba dhigo wax isaga daraaddii loola yime wax kale aan laguba doonahayn waayo kaasun baa ruuxa badbaadinaye bal intii aan sheegayey kolley waxaan ka yar warramaya uun waxaa laga yaabaa madiqada in cid kaleba inoogaba warranto si dee ahaan jirtay xagga khatmiga iyo marka kutub la dhammaynayo waxaa larkaa quru quruntii koowaad qarnigii saddexaad iyo afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo suura saasa ma hayno qarnigii sideedaad marka lasoo gaadhay arrin baa bilaabantay imikana fani gaara ay kaba dhigeen kutub kala duwanna dee ay noqotayba oo ah in alkhatm ama majaalis alkhatmi oo loo ihtimaami jiray majaalis alkhatm waxay ka dhigantay marka kitaab dhammaanayo in dee dadkii acyaantaha hadday tahay madax iyo oo dee hadday tahay dadkii acyaantae kale iyo culimo iyo dalabo iyo dhammaan loo ihtimaami jiro oo la xaadiri jiray majliskaas khatmiga oo kale marka bal cidda ugu horeysa aan ognahay majliskaas oo imika ina soo gaadhay oo madbacaysan oo habkoodii waan sheegi doonaa iyo habkay samayn jireena waa imaamkan jazariyadana leh ibnuljazari maxamed ibnu moxamed kale balaa sideed boqol iyo waxoogaagii bay ahayd xaramka makana way ahayd musnadka imaam axmed ba uu dhameeyo la khatimayo marka kitaabkayna soo gaadhay waa kitaab manhajka iyo kitaabka uu kaga hadlo almascad alaxmed laba idhaah ee waana musnadka waana madbacaysan yahay bal marka la eego dee yaanu weynaaninba waa bal maalan ba waxaan leenahay wixii taaliif oo kale imaam ibnu naasirudiin la odhan jiray isna dhowr kitaab buu saa kuba lahaayo ee majaalista khatmiga kol kol iftitaaxana way samayn jireen kitaabku markuu dhammaanayo way samayn jireen oo dee isna u leeyahy ninka laakiin waxaan ibdaac badan iyo ibtikaar badanna la yimi kutub kala duwan oo dhowr iyo toban gaadhayna noocan kaba qoray waa imaamkan sakhawi la idhaha raximah اllahu tacaala isna qarnigii sagaalaad ee qarnigii tobnaad laba sanadood unbu kuba lahaayee raggiisii ahaa ilaa afar iyo toban kitaab uu leeyo mala qeyb aan la madbacayn waxyaalihii la madbaceeyey waxaa kaba mid ah kitaabka muslim oo gunyat lmuxtaajku ku magacaabo madbacaysan maanta mutawafirna ah haddaan si kale lagu helina dadkan dee isticmaalaan tarledad iyo waxaa isagoo bdfa waa la helaya u mutawafir yahay in ruuxu waxaa kaluu leeyahay sunan nasaa-i laba riwaayuu leeyahay labadaba khatmi buu uga sameeyey iyaguna madbacaysan oo kale bukhaari oo kale kiisii waa la madbaceeyey qaadiciyaad shifihiisa iyo waana kutubtii iyadna in badan la aqriyi jiray khatmiye kala duwan loo sameeyey buu qaadiciyaadna kaba mid ah iyo usuushan tirmidi iyo adigu kutub kala duwan ilaa dhowr iyo tobana intii ka dambeysayna khatmigu uu socday oo majaalistan khatmiga iyo ta haddaba habkooda muxuu ahaa majliskaa ugu dambeeya waa laga yaabaa cashar kooban in la reebo waxay samayn jireen dee ninkan waa had iyo goormala kolkol cilmigoodiina way kuwa muujinayeene ninkan caalimka ahe dee isagu ahaa ki kitaabka aqriyaya kitaabku ama sardi iyo riwaayaha kusoo socday ama diraasa haba ahaadee ayaa kitaabkiibuu si guud ugaba hadlayay sheekha tarjamadiisa laga hadlayaa kitaabka khasaa'istiisa iyo taas baa lagaba hadli sheekhana guud ahaan iyo kitaabkan khasaa'istiisa iyo lada waxyaala kuba tacalluqsan oo imaka marka taa la dhameeyo umuurihii madkhalkaba ama afartaa dersi aan kuba qaadanay ah ayaa ugu dambeyn imaka siu sakhaawiyeela oo kale xadiidkan inoogu dambeeya ayuu guud ahaan dee sharxay sanadkiisa matigiisa taraajimta raggiisa iyo fawaa'id kaleo kale kuba tacalluqsanoo bal taas bay laba laba imanayeen macnaha kitaabkii ayaa marka la eego khisaashii sifaadkii sheekha taraajimtiisii guud ahaan kitaabkan marka laga ahamiyadiisa iyo manziladiisa iyo wuxuu khasaa'is leeyahay iyo umuurahaas iyo de iyadoo xadiid axaadiistiisii kamid oo majliskii ugu dambeeyey aad loo sharxayo sharxaan markii hore laguma sharxi jirinoo bal taas bay habkii khatmigoodu ahayd waana khatmi loo cinaayoonayey waxaa weliba cinaayo weyn u silaa khaasatan kitaabka bukhaari nimanka makaaribada oo kale oo ilaa imikadan waa wax jira oo ama kolkol sardiga ha noqoto waxaa iyagu ma ahayn kitaabkaasna xataa waxaa aragnay la madbaceeyey dee ajrubi la dhameeyey oo khatmi loo sameeyey oo kitaabkiiba laga wada hadlayo la madbaceeyey darsiga caynkaasa ajrubi laba noucio horta waaba intan dee magacyadooda arkay iyo kutub kale mukhtasarka khaliila taarikhooda waxaa kuma sugan mukhtasarka khaliila sida irshaadkeena in laba isqabeecay midna dumar uu dhameeye midna iyo dumarkii u dhamaysay midna raggii uga dhameeyo labadaba de khatmi iyo wixii looba sameeyey bal taasi imaka waxaa aragnay waa tan aniyo kolle shaqalmi iyo saddex sanadood baan imaka tagnay duruus alxasaniya habeenkan in toddobiya labaatanka rabadaan ay tahay ayaa waxay dhameeyaan qur-aanka la khatimaa habeenkaasna kolley dadka duyufta waxay geeyaan boqorku masjidka uu kuba tukanayo iyadoo marka horena afurkii halkaa dersina uu jiray kolley dersi duruusta xasaniga habeenkii markaa salaadii oo waduxa un ilaa intaa la reebay oo shan imaam malaa ay isu weydaarteen waduxa iyo intaa la dhamaynayo toban ragcadood oo adigu ay markaa aada u koob kooban ayaa markaa la dhameeyo isaguna waa joogaa iyo xaashiyadiisii safiiradii quwaadii wasiiradii wax kastaana way joogaan iyo dee dadkii martida ahaayoo badnaa ayaa waxaa kaba mid ah waxyaalihii inuu nin la fadhiisiiyo kolley nin kalena waa fadhiisanaya bukhaari baa khatmigiisa saddex sanadoodba khatmiga way sameeyeen mala caadina way leeyihin ah bilahan dambe rabadaan ay soo dhowdahay in bukhaari la sardiyaa uu jiro la aqriya uuna waktigaa isna khatmigiisa lagu soo beego markaasaa muxuu samaynayaa ninkii bal sida uu sameyo xadiidkii ugu dambeeyey subxaan allahi wabixamdi subxana allahi alcadiim buu nin tarjamadii iyo sanadkii iyo intiibuu aqriyaya sheekii baa deeta qaadanaya tarjamadii buu ka hadlayaa xadiidkani halka hore uu bukhaari kusoo arooriyey halkanuu kaba hadlayaa rijaashi buu kaba hadlaya markaasuu dhowr dhinac rijaashi buu kaba hadlay xadiidka waxyaalihii lagaba qaadinaya fiqi ahaan sanada ugu damaysata aragna wuxuu markuu fiqigii ka hadlo waxyaalo kaleo irshaadaada kaga hadlay ayuu odhanaya haddana yidhi waa ninkii markaas sheekh ahaaye la keenay kolba mid bay keenaane janibkii tasawufna markaasuu taas kaba hadlay marka intasawadaba arga marka intaa uu dhameeyo ninkaa majliska khatmiga kaba hadlayo xadiiskuna uu kaba hadlayay de kalimatani khafiifatani cala lisan xabiibatani ila raxman haqilatani fi lmisan ayaa xaashiyadii oo dhame way fadhidaa boqorkii waa fadhiya dadka way fadhiyaan markuu isagu hadalkiisii dhameeyo uu kaba hadlayay ayuu odhanayaaba dee kole dii xadiisku tasbiix iyo taa ka hadlayay dadkii oo dhan ayaa wardiga qaadanaya adig waa lagu dhawaaqaya subxaan allahi bixamdi subxaan allahi alcadiim walaa in boqol gaadha ayaa dhammaan lagu wada dhawaaqaya o markaasaa taasi ay dhammaanaysa wixii kale ay gelayeen ee aanshada ay soo khatimayeen habeenka waa habkay sameeyaan iyaduna bukhaariga horta u badnaayeen mala cinaayo weyn uba yeeleenoo dee ilaa waktiyo dheer bay soo socdeen xaggan kalena culimadu bal taas bay ahayd bal hadda waxaan leeyahay habkii khatmiga ee taas ahayd xataa kitaab la alifay sida xaafid ibnu xajar markuu fatxulbaari dhameeyo aad la isugu yimi cid kastaaba ay timi culimadii waddankan aanay cidi kaba hadhin dee bal xaflad weyna la sameeyo xoolo badanna ay kuba baxdoo kale iyo taas iyo waa habkii usameeyeen lakiin majaalistaas casharku markuu dhamaanayo koliba qarnigii sideedaad iyo wixii ka dambeeyeen taa aragnay intii ka horreysay ma hayno habkii bal khatmigooda uba dhacaya bal waxaan leenahay taasi waa khatmigii iyosay ahayd bal kolley khatmigu mandiqadeena su ahana sheekh maxamed baan kelimo siinaya hadhowna sheekh shaafici baan u yeedhaya dabadeedna waa taas weya kolley anu khatmigii suura ahaan bal calaqab dee taarikhaani la ogaado bal khatmigii baan u eginaa culimadeena iyo taas adigu kolley arrintaa uu iiga horreeyey haddana mandiqadeennan inta badan duruustii la aqriyi jiray cilmiga xadiidku muuna ku badnaan jirin uu ku yaraa mandiqadeenna wixii la aqriyi jiray wuxuu u badnaa tafsiirka iyo fiqhiga iyo luqa alcarabiya kutubteeda kutubtaasay u badnaan jirtay fanulxadiidku wuu inagu dambeeyey wakhti dambeu ina soo gaadhay kutubta noocaas ahee dee waaweyn markii la khatimayo ama tafsiir baa la khatimayaa ama fiqhiga inta badan dee minhaajkaa u badnaan jira culammadeenna irshaadka iyo isaga naftiisuu wuu yaraa irshaadkumuuna aada ugu badnaan jirin aqriskiisuu kutubtan luqada ee carabiyada alfiyatu bnu maalig iyo kolkii khatmigu meelahaasoo kale uu joogo ayuunbay hawshu ugu ballaadhnayd wakhtigaasoo kale anoon hadalka kusii dheeraanaynin dee ahmiyad weyn baa la siin jirayoo waxaa lasoo diyaarin jiray xaflad ballaadhan shay waliba wakhtigiisa kolkii la qiimeeyo oo lagu talagalay khatmiga oo xaflad ballaadhan oo dee haddii ay suuragal noqoto meelaha qaarkood dee geel baa la qali jiray loogu talagalay khatmiga dee meeshay suuro gashana wixii kale ama adhi ha ahaato ama kolba wixii suuragal ah ayaa la qali jiray laakiin howl aada loo weyneeyo ayay ahaan jirta culammada wixii deegaanka ka dhow inkastoo hadda itisaalaadka iyo xidhiidhku sidanuu hadda u fudud yahay oo kale ayna ahaan jirin haddana wixii ka war hele ee warku uu gaadho waa loo soo qasdi jiray khatmigaas si looga qayb galo xilligaas dee waxaa dhici jiray wacdi ballaadhan kitaabkana sidaa uu sheekhuba taariikhda culimmadii hore inoogu sheegay waa la gaabin jiray dersiga lagu khatimayo oo dee saddexda suuradood ee u hooseysa oo kala tafsiirka laga qaadi minhaajka oo kale kolkay noqoto ummahaatulowlaad yaa laga qaadi fasalka yaree u dambeeya baabka ugu dambeeya ayaa laga qaadi jiray markaasaa dee baabkii oo kooban ayaa wixii kale ee lagu dari ee wacdi ahee muxaadare ahee baraarujin ahee xilligaasa dee haddii dadka dersiga dhiganaya ay intay nashaaddoodaan oo la mirqaamaa haddii la doono xadrada lagu dhufan jirayo markaasuu ragdaadan jirayba markaa sidaasay ahaan jirtay oo nidaamkaas ayay u dhici jirtay dee insha allahu tacaalaa marba isbedelaa jiro oo hadda caawa xafladan ballaadhan baan fadhinaa waxaan leenahay ilaahay baryaynaa inuu alla inagu anfaco kitaabkii uu sheekhu aqriyey isagana waxaan ka codsanaynaa wuuba inoo duceeyey inuu ijaasadiina intii dhegaysatay iyo intii aan dhegaysaninba uu inoo raaciyo taana waan ka codsanaynaa wabilaahi towfiiq asalaamu calaykum raxmatullah barakaatu alxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam kulliba sheekhu barakada majliska in ka caawa isku imanay ilaahay subxaana wa tacala ha inaga aqbalo sheekhu culimmadan kelmad u dhiibi udhaan culimmada kuma jiro kolka maqaamkaa labadaa sheekhna ma gaadhin laakiin waa ibtilaana haysto weeyaan qofkii xadiisaba waa caalim baa lahaa jabuuti waan garanaysi kolka alxamdulilah yacni waddan ay dadkan oo kale ay dhex joogaan akhyaartan iyo ahlucilmigan ay dhex joogaan nasiib buu leeyahay waad garanaysiin kelmaddii imaam shaafici raxmatullah caleyh imaam shaafici wuxuu yihi magaalo laba qof laga waaye waa laga guuraa waa laga qaxaa lama dogo magaalo caalim iyo nin docteeroo dadka daweeya haddii laga waayo waa laga qaxaa khayr male meeshaas kolka waa nicmad ilaahay sheekh cabdulaahi cali geeloo kale iyo sheekh abdilabuun oo kale inay maanta ummadda dhex joogaan ay dad dhex joogaan oy ummadda kolkay u baahnaatana usoo noqoto waa nicmad weeyaan kulliba sheekhu muddo dheer ayuu maskiidkan wax ka dhigi jiray sheekhu ayaan dhaweyd waxaan u fahmay hadalkiisana ilaa afartan uu wax dhigi jiray ilaa arbiciin sana uu sheekhu wax dhigayay kolka muddo yar maaha muddo yar maaha alxamdulillah waa muddo dheer maantana waxaan arkayaa yani sidaan sawiranayay maaha arday fiican oy rag jaamiciinay ku jiraan akhyaaraa jooga oo sheekha arday u noqday waxaan rajaynaynaa insha allah cilmigaasna inuu sii hadho hadduu ilaahay dhaa khaasatan cilmigan oo cilmulxadiid ah oo isagu wakti dheer qof ka qaadanaya qof khabiira hadduu helana bay nicmad weyn tahay kolkaa intaasaan kelmadday ku koobay insha allah ardaydana waxaan leenahay bal cilmigaa kullii maanta waa nicmad ilaahay oo duruusa sheekha mawaaqicda internetkaaad ka helaysaa dad waxa weeyaan waxaa ka faa'idaystay jabuuti aanan soo marin sheekha aanan arag ayaa maanta cilmigiis ka faa'idaystay taasina waxa weeyaan dadkii fudeydiyey ee dadaalka halkaa geliyay allah ka abaalmariyo ardaydana waxaan leenahay de cilmiga inaguna sheekha sii tabiya hadduu ilahay idhaa baaraka allah fiikum sal allahuma calaa sayidina maxamed wacala ali wasaxbi jazakum allah khayr بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي سبحانه وتعالى أيها مهدلة caawa waa habeen aada u farxad badan kitaabkii muslimkaa oo afar sannadood oo dee kolley siduu sheekhu carab ku dhuftay xadaa iyo shaqooyin iyo kolley waktiyaal u joogjoogsaday aan soo wadana insha allahu tacaala n anaguna ardadiisa ahayn waxaan leenahay caawa ayuu noo khatimay waana kitaab aada u qiimo badan weliba helay markaasi caalim qiimo badan waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacala sheekh horta ha ka baalmariyo miisaanka xasanaadka ilaahi subxaanahu watacaala yowmaalqiyaama ha ugu daro ha ugu buuxiyo ilaahi subxaanahu watacaala annagana kuwii ku intifaacay ee sii gudbiyey cilmiga nashriya ilaahi subxaanahu watacaala hanaga dhigo waxaa leenahay kulley dee caalimkaa baa ina dhex jooga in badanoo laakiin dadka cilmiga markaa ama wax ka barbartaa waxaa laga yaabaa inaan markaa sheekha war loo haynin oo kulley masjidkunama qaadeen markaasi cilmiga loo rixlayn jiray ilaa kuufa ilaa iyo daaifa la iskaga tegi jiray markaasi meel ka dhaadheer hal xadiis baana loo rixlayn jiray maanta kulli waxaa na dhex jooga waa sheekha marka caalimka ee mutafaninka ah qaniina can atacriif kulley markaa dee in la tacriifiyo kulley cid walba iska garansaa waxaan leenahay culimmada iyo dadka kale markaasi kulley aqoonta u intisaabsanaya kulley way iska wada garanayaan sheekha laakiin waxaan leenahay sheekha laga faa'idaysto cilmigeeda hor la xirayn jiro ta nasiib aanu helin inaan jabuuti ku helno maraxada hoosteeda iyo mukayf hoosteed inaan wax ku baranno kulli waxayna le da-a markaa innagaan haddaan kulli ardayda nahay inaan dadaalno cilmiguna kulli dee xuja linoo dhiibay kitaabba maanta linoo dhiibay aada u weyn kutub horna ay ku horeysay cilmiguna wuxuu kusii joogteeda ama kusii faafa waxweyn waa inagoo sii akrina oo kulli ciddii fahamtay cid kale ha usii tegiso saasuu cilmi kusii hadhayaa oo laysku dhexlayaa sheekuna baaraka allah fiihi ilaahay wuxuu ah kaabaalmariy wuxuu ka tegay dhaxal aada u weyn kulley intii ay dhaaftayna wuu duuban yahay saa markaa sheekhu carab ku dhuftay waa shan boqol oo darsi iyo siyaado yar ay markaa waa duuban yahay muslimku kutubtii hore laftooda qaar way duuban yihiin waxaan ku talin jirnaa kalena insha allahu tacala idin ogsiinaynaa inaan samayno markaasi seed inaan samayno ama markaasi mawqic u gaara oo imkaan ku talin jirno markaa iminka afaraad lagu hayo wixii sheekhu akriyey iyo wuxuu akhriyi doono insha allahu tacaala ilaahay ha barakeeye ina halkaa lagu rido oo laga daalacan doono ciddii soo xaadirtay ciidan xaadirinba insha allahu tacala halkaas iyagna ay ka faa'idaysan doonaan ayaan insha allahu tacala rajaynaynaa waxaan laakiin markaasi kolley sheekhu nagu leeyahay duco waxaynala daa kolley inaan u ducayno sheekha oon sujuuda ugu ducayno oon salaado marka tukano u ducayno oo marka ilaah subxaana watacaala ilahay cimrigiisa iyo camalkiisa iyo ehelkiisaba ilahi subxana watacala ha barakeeyo sheekha ilaahayna inaga kuwii inagana wax ku qaatay ee cilmigaasi ka xambaaray ee faafiyey ilaah subxaana watacaala inaga hanaga dhigo kulley intaasaan kasoo gaami laha culimada inoogu horreysay wabilahi tawfiiq
qolooyinkiin dadka waqti dambe daxal la diyaariyo qolooyinkii shaqadooda ha kaceen waxaan odhan lahaa horta in kolley kitaabkan barhkooda waa dee ama sanadkan bixiyey barhkooda waa ijaaso in sheekh dee qayb ahaanna ay samaac ahayd qayb ahaanna in dee ijaazo ahayd baa jirtay raxmatullaahi caleyh waana sheekhyadayda kolley sheekha igu in markay noqoto igu athar badnaa ama igu xaq weynaa kolley waxaa sheekhu sheekh axmed bashiir ibn moxamed ibn cabdiraxmaan raximah llah kollay dhimashadiisu sagaaliyo siddeetankii bay ahayd bishii koob iyo tobnaad shan iyo tobankeedii isagoo dhowr cishowna halkan kaba sii maqnaa waa nin caalim ahaa aad iyo aad loo yaqaanay anigana kollay athar weyn iguba lahaa bal waxaan ku khatimayaa un sheekhu walow intii aan dirlaba la joognay aan ducadan aan markii hore aan kaba maqlin intii uu halkan joogay khaasatan sideetanada madaxoodii maruu kitaab tafsiira ku aqriyayey masjidkan dharaar uu ku aqriyayey duco uu kuba khatimi jiray kolley ducadu nasri iyo nadmi isugu jirta qayb kaba midii waxay kuba taalaa kitaab ama toddoba kitaab oo laisu geegeeyo markii hore culimadii hore soomaaliyeed ay yaqaaneen oo majmuucatu sabcati kutub mufiida ayay qayb ahaan ku taalaa kolley qaybna isagu si ugu yidhi markii horeen weydiiyey isagoo dhalinyaro ah oo daaliba ayuu sheekh mandiqadaa ka maqlay mar danbuu ku yar noqnoqon jiray waktiga rabadaantiiyo cumradana sheekh daaifa ayaan kama maqlu iri bal ducadaasi waxay ahaydba waatan ku khatimayo waayo sheekhay kitaabkana sheekhaygii ahaa bal radia allahu canhu waa sheekhna maqaam haadigu ama dee athar weyniguba lahaa sheekh axmedshiir raxmat ullahi caleyh magaaladuna kolley sheekh axmed afkudhiya ay u taqaanay indii uu mar uda joogay markii dhulkaa laga soo qaxayna kolbuu macadkan xataa mucalim kaba noqday sanad markii dambena adigu taas kutub kala duwanna waa ku aqriyay lakin de xaggaasu in badan anigu halkan bukhaari iyo muslim ba halkan aan kaga aqristay hiyo alfiyada ibnu malik dee kutub kala duwan oo markaa lahayd fiqi lahayd oo mustalaxa lahayd oo balaaqo lahaydna intii aan xaggaa joogniyo tafsiirka qayb kaba mide marka ducadaas ba waxay ahayd waana ta aan sheegayo qayb ahaan waxay kuba taalaa kitaabka aan sheegayo waxaana markii dambe tatambucay culimadii reer xadramowt khaasatan fuqahadii ayaa markay majaalistoodii fiqiga ahayd ay dhameeyaan bay ku khatimi jireen ducadan waa sida uu kollay nin matalan oo sheekh iyadu bal matalan adigu aan markii dambena adigu aan helay laakiin sheekha ayaa cibaaradiisii ay tahay waana ma ahayn habeenka khatmigae darsi kasta uu galo tafsiirka markaa uu masjidkan dharaar uu kuba gerayay ayuu markuu dhameeyo aqriyi jiray waxay ducadu ahaydba رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin kale culimada dee nagaba soo qayb gashay iyo dadkii dalabada ahaa weliba khaasatan dadkii meelaha shishe belbere iyo afartaas nood kaba imanayay dhowr iyo toban kilomitr si socod iyo soo socod habeen kasta soo soconayay masajidkii intaba waxaan leenahay ilahay baan leenahay jasakum allahu khayran ama waaban umaadnahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu